ah kulankan oo lagaga hadlayay sidii loo dhammayn lahaa xiisad u dhexaysay dadka xoolodhaqatada iyo beeralayda ah ayaa waxauu ka qabsoomay deegaanka shimbiraale oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland muranka ka taagnaa deegaanka ayaa salka ku hayay isqabqabsi dhuleed oo laga baqdin qabay inay keeni karto dhimasho dhaawac iyo barakac dadka deegaanka ah dhammaanba xubnaha ka qaybgalayay kulankan iyo ergada ka socotay dhinacyada xiisada u dhexaysay ayaa isla gartay in la joojiyo guud ahaanba wax kasta oo keeni kara colaad nolosha dadka iyo deegaanka saameyn weyn ku yeelata muddada uu soconayay kulankan waxaa lagu soo bandhigay inta uu la ekaa khasaarihii ka dhashay dagaalkii dhexmaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamayay tallaabada heshiiska ay qaateen beeralayda iyo xoolodhaqatada ku nool deegaanka shimbiraale ee gobolka nugaal waxaa aad u soo dhoweeyey xildhibaano ka tirsan baarlamanka maamulka puntland iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka nugaal waxaana ay sheegeen inay u mahad celinayaan dhinacyada beeralayda iyo xoolodhaqatada ah oo qaatay baaqii nabadeed ee ku saabsanaa in la joojiyo dirirta ku salaysan muranka dhulka ah inta badan dagaalada ku salaysan muranada dhuleed ayaa mararka qaarkood waxay isku bedelaan dagaallo ku haya aargoosi iyo aanooyin qabiil taasi oo galaafata nolosha dad badan oo aan waxba galabsan